Qoysaska ku nool kaamka Kumasaar ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa saameyn xooggan u geysatay fatahaadii ku dhufatay magaalada. Fatahaadda ayaa ka dumisay guryihii ay ka deganaayeen kaamka Kumasaar ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo beerulow ka warramay duruufaha haysto, iyagoo codsaday in hoy loo dhiso.
Magacayga anoo ahaada Ismaaciil Kilaase, waxaan u baahanahay kaamka Kumasaar aan ku noolnahay. Biyo baxad waa na saameysay. Kuleylka u jooga wayna waxaan u baahanahay inaa guryo noola dhiso oo wax Ilaahay naga soo qaado aan u baahanahay. Guryihiina waa naga dumeen. Mashquul ma haysano. Wax aan haysano ma laha. Daashashkii waa naga dumeen. Waxaan u baahanahay si gargaa si degdeg ah Ilaahay inuu noola soo gargaaro aan u baahanahay. Guryihii maadaama ay naga dumeen mashquul ma haysano. Sidaas ahaadna guryo waaba dumeenbo ayagana jiingadiina waa babaqdayba. Waxaan u baahanahay guryo noola dhiso oo mashquul noola dhiso oo kuleylka banaanka na kululaa kululaa wayne. Kaamkana dhiiqana iska ahaan soo degnay.
bilaabaya anigoo sharaaqada qabo ah inay guryihii naga dumeen been biyo baxadayna fatahaad ay noo geysatay kuleelkii ceel jaalana aan ku noolaan waynay aan iska soo xaroonay anagoo biyo ay biyihii ku jiraan kaamkii dhiiqa as yahay aan iska soo galnay anagoo kaamka kumasaaraan deganahay guryihii way naga dumeen musqulo ma haysano waxaan rabnaa si degdeg ah in guryo naloogu dhiso hadduu ilaahay yiraahdo fatahaadana si fiican ay noo saameysay hooy ma haysano waxaan haysano male masquul ma haysano hooy ma haysano marka waxaan rabi lahayn inaa hooy naloo dhiso kaamka masaaraan deganahay maxaan kuu sheegaa biyaan ka baxnay fatahaado weynaan ka baxnay waxaan aadnay ceel jaalle ceel jaalle waa ku noolaan waynay waxaan kuu sheegaya guryihii oo dhiiqay ahaan imaanay waxaan u baahannahay inay guryo noola dhiso wax allaa wixii kalaantoo na siin kartiin oo nagu caawisa guryihiina waa naga dumisi haddana maxaa banaankaanba iska jijiifnaa hadda saacaddan mashquul ma haysana waxaan aadnaa duurka marna noola soo racdaynaa marna maxaan kuu sheegay ilaahay amarkiisa waa iskayga soo saxaroona le haddana maxaan codsanaynaa inay guryo noola dhiso allah maxaan kuu sheegaayay mashquul ma haysano waxaan ku dhahaayay aan qanaaca waana damac deshi wax aan ku ho ana ma haysan fatahaadda webiga shabeelle oo ka geysta magaalada beledweyne ayaa saameyn u geysato dadka danyarta ee ku nool xarumaha barakacyaasha